xaaladda magaalooyinka dhuusamareeb guriceel iyo matabaan ayaa deggan kadib dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ilaa iyo shalay ka socday wararka aynu ka helayno ilo dhinaca amniga ah ayaa sheegaya in ciidamada dowladda ay gacanta ku hayaan magaalooyinka matabaan iyo guriceel iyadoo maleeshiyaadka ahlusunna waljamaaca ay dhinac oga baxeen dhinaca kale wararka ka imanaya magaalada dhuusamareeb ayaa sheegaya in magaalada ay ku wada sugan yihiin ciidanka iyo mas-uuliyiinta dowladda federaalka iyo weliba kuwa ahlu sunna waljamaaca xaaladuna ay deggan tahay cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada gaalkacyo kadib saacado jahawareera oo laga dareemayey gurceel iyo dhuusamareeb ayaa hadda gelaysa jawi deganaan ah waxaana goobo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan ahlusunna si nabad a kula wareegay ciidamada dowladda kuwa oo ay ka mid ahaayeen saldhigga guriceel xarunta maamulka guriceel iyo xaruntii degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud inkastoo hoggaanka ahlusunna iyo dowladda aysan isku soo dhowaanin haddana mas-uuliyiinta ayaa deegaanada ka wada dadaala lagu baajinayo xiisad gacanka hadal gaarta waxaana dhuusamareeb iyo guriceel ka kala socda kulamo looga tashanaya xaaladda deegaanada wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya cabdi maxamed sabriye oo la hadlay bulshada guriceel ayaa hoggaanka ahlusunna u jeediyey eedeyn ku aadan inay wadaan qulqulato ka dhannaa dhismaha galmudug indharrur ay ku ooyaana layidhi waxa aan arkayno maanta ma aha ahlusunna sidii aan kusoo wada bilownay kama tarjumayso arrimihii masiiriga ahaa oo aan go-aanka ka gaarnay ummadda galmudugna u sheegnay ninkii gabya lahaa ku gabyey ammaan gabadhii umashxarada lahayd ee umashxarada waa dibu noqosho dhaqanka hadda ahlusunna waljamaaca markaan ka muuqdaa waa dibu noqosho waxaan leenahay walaalayaalow ha bariiqanina jid fiicanaan ku taagnay ha sababanina idinkoo idinku mid yaroo idiin gaaraho meelan idiniyo ku jirta labadan farood ku raadinayo inaad galmudug fashilisaan war dabcinay oo dabcinay oo dabcinay ahlu sunna waljamaaca iyo culimmadow ilaahay inta ka baqdaan katiinada ha geejinina haddaadnaan rabin inay go-do madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan oo ka mid ah hoggaanka sare ee ahlu sunna ayaa v o a u sheegay runtii waxyaabaha hadda qalalaasaha oo had deertaan dhacay waxyaabo cusub bay noqdeen oo aad iyo aad aanaan ka malaysanaynin xagga dowladda inay ka yimaadaan annaku haddii aan nahay ahlu sunna waljamaaca haddii aan nahay galmudug ma rabno in hal qof uu naga dhaawacmo ama hal qof uu naga dhinto ma rabno bulshadeenna uma rabno deegaamadeenna uma rabno meel haddii wax nooga dhaawacmayaan ama nooga dhimanayaan annakoo walaalaha madax furashada loo haysto xoraynayna inuu ama naga dhinto ama naga dhaawacmo taas ayaa diinteennunana faraysaa annakuna aan doonaynaa inaan isu bahaysanno dowladda federaalkana aan ka rabnaa inaan masalanba inagu gacan siido
macalin sugaal cali guuleed oo ka mid a culimada galmudug ayaa dalbaday baajinta wax walba oo keeni kara iska horimaad dhex mara bulshada wada degan deegaanada galmudug midda koaad waxaan u jeedinayaa culimaaudiinka ahlusunnaamaaca walaalaheen waxaan u leenahay walaalaheen waxaan leenahay culimadeeni baa tihiin agteenna waa karaamaysan tihiin halgankii ahlusunna waljamaaca ee ka bilowday laba kun iyo sagaalkii laba kun iyo tobankii gobolada dhexe wuxuu ahaa mid diinta iyo caqiidada iyo dadka soomaaliyeed oo goboladan dega lagu xoreynaya awalan gaar ahaan guud ahaanna rabay ummadda soomaliyeed lagu xoreeyo nimanka ayaga a dhibta badan ma ahayn mid aan ku raadinayno mansab adduunyo iyo baawar siyaasadeed ma ahayn waxaan filayaa inay ahayd ahlusunna waxay halgankaas u galaysay inay ku sinto system guud oo dawli ah oo cadaalad ah oo la wareega xilkaas ay culummadu hayaan ee ay u guntageen ayagu isu direen waxaan rajaynaynaa dowladdan hadda joogta inay tahay systemkii ugu wanaagsanaa sida aan guud ahaan dadka soomaaliyeed arko systemkii ugu wanaagsanaa wax lagu rajin lahaa inuu yahay waxaana deeqa dowladnimo nama deeqo jamaahadaysi iyo gobolaysi nama deeqo midda labaad waxaan u dirayaa dowladda soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo hadda hawsha ka wada caasimadda galmudug dhuusamareeb waxaan leenahay shaqaaqooyinkii intooda ha ku ekaadeen bulshada iskudhaceeda iyo waxa weeye kala shakigeeda ha la ilaaliyo dowladdii guud waa idinka dowladdii waddanka waa dowladda dhexe dowlad goboleedkii galmudug oo afarta bilood dib nooga dhacay oo aan sugayna intaasoo loo dh dhegataagayena sidii loo dhaqaajin lahaa falankeeda ha la galo culummadu waa culimmadiinnii bulshada bulshadan waa bulshadiinii cid kala qoqob iyo waxa weeye kanaa ee waxa weeye igu mabda'a iyo midna ma jiraanin hawshii hore hawshii intaa ha ku dhammaato dowladda soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha gudugna hawshii ha dardargeliso ha dhaqaajiso ee insha allah taala intaan ku baqayna walaal macana ma garata sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa bulshada ka dalbaday xalinta khilaaf kasta oo dib u dhig ku keeni kara dhismaha dowlad goboleedka galmudug ee haatan loo darban yahay sheekh shaakir ma jiraan wax wada hadallo ah oo xal looga gaarayo xaaladaha ka taagan oo galmudug ahlu sunna iyo dowladda dhex maray arrinkaasi waa midka aan ku dadaalayna waaye waxaana rajaynaynaa inay si wanaagsan ku dhammaataan rajaynayna haddii alla idin xiisadda hadda taagan waxaa jira ee warar sheegaya in deegaano ka tirsan ee gobolka galgaduud oo iyo gobolka hiiraan oo horey ay ugu sugnaayeen ciidamada ahlu sunna ay haatan gacan ku haynteeda la wareegeen dowladda arrintaa ma jirtaa
ciidamada yani maamulkii jiray oo halka ka jiray oo galmudug ahaa iyo ciidamada dowladda labaduba gacantay ku hayaan haddana gacantay ku hayaan amnigiina waa ka wada shaqaynayaan haddana waa ka wada shaqaynayaan ilaahay idaanka dhuusamareeb xaaladeedu waa sidee hadda dhuusmareeb xaaladeedu waa degan tahay aad iyo aaday u fiican tahay ma jiraan xiriir si gaara idiin dhex maray adiga iyo wasiirka arrimaha gudaha oo haatan ku wada sugan galgaduud waa jiraan in badanaa wada xiriirnay oo aan isu nimaadnaa waana ka wada sheekaysanaa masiirka galmudug waa ka wada sheekaysanaa waanana wada quseeyaa wanaageenaan ku dhammayna ayaana rajaynaynaa biidni illahi alkariim cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo